tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay ay kooxo hubaysan la beegsadeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya lixda sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay weerarkan iyada oona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa jira saraakiil iyo ciidamo u firxaday hawdka waxaana goor dambe la helay laba ka mid ah saraakiishaas weerarka oo ay geysteen kooxo u abaabulan habqabiil ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka balihowd oo ku yaala inta u dhaxaysa guryaceel iyo balambale ee gobolka galgaduud saraakiisha lagu xasuuqay weerarkan ayaa waxay magacyadooda kala yihiin gaashaanle cabdi guna gune gaashaanle dhagaqool yuusuf gaashaanle gaanguul xalane kabtan saciid xasan faalley kabtan shariif ciro maxamed laba xidigle faarax jaamac colaad siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa aada u cambaareeyey weerarkan waxayna ku tilmaameen mid wuxuusnimo iyagoona codsaday in lasoo qabqabto kooxihii ka dambeeyey weerarka